kulankani ku saabsanaa isku dubaridka howlaha gargaarka bani'aadantinimo iyo in xal loo helo caqabadaha ka dhasha xaaladaha dabiiciga ah oo ay ka qaybgaleen madax ka socotay hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee ka howlgala deegaanada maamulka SAC Khartoum waxaa qayb ka ahaa xubno ka socday wasaaradaha oo isugu jiray wasiiro iyo agaasimayaal guud waxaana ugu horeyn faahfaahin ka bixiyay ujeedada kulanka Dr. Jamac oo ah agaasimaha wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka maamulka Khartoum State
cid kastoo ka soo shaqaysay iyo cid kastoo soo ajiibtayna waa mahadsan yihiin haddii aan ofisiyoradi ka siiyo arrimahan deegaanadan sida laga warhayo waxaa ka jira xaalado bilaadanimo oo fara badan oo ay sababeen la soo maray waxaa jira sidaynu ognahay oo kale abaaro soo fool leh oo laliin ay ka mid tahay oo u baahan in preparation fiican laga sameeyo iyo sidii looga hortegi lahaa inay saamayn daran ku sii yeelato sidoo kale waxaanu ognahay inay barakacyaal ka jiraan deegaanada waxaan rajaynaynaa markaa inay ka soo bixi doonaan waxaa fici doona dhammaan stateka iyo deegaanada islamarkaasna miitin minid fiican uu ka soo bixi doono dhanka kale wasiirka wasaaradda qorshaynta iyo horumarinta xiriirka caalamiga ah oo hadalka qaatay ayaa waxa uu sheegay in ay diyaar u yihiin maamulka khaatumo in ay la shaqeeyaan hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah islamarkaana la yska kaashado xal u helidda dhibaatooyinka ay sababaan mushkiladaha dabiiciga ah
fursaddan waxaan mar labaad uga faa'idaysanaya inaan u mahadnaqo dhammaan mas-uuliyiinta hay-adaha inooga yimi deegaanada fogfog ee soo ajiibay iyo kuwa hadda deegaanadan ka wada shaqooyinka ssc khaatuma waa nabad isbeddelka kadib nabad aad u weyn baa ilaahay subxana wa tacala na siiyey oo isbeddelka ka hor iyo haddeer wax aad u weyn baa jira oo dhinaca nabadda loo dhaqaaqay walaalayaal waxaan inoo rajaynayaa iskaashi wada shaqayn iyo dhammaan in la xallin doono wax kastoo caqabad ku ah arrimaha gargaarka ssc khaatumo waxaannu dabaqaynaa dhammaan mabaadi'da gargaarka si looga dhowrsado in laga baaqdo shaqooyinka hortabinta inoo leh sidoo kale maamul ahaan waxaanu leenahay wasaarad ahaan siyaasad siyaasaddaasi waxay sahlaysaa qaabkii aynu u wada shaqayn lahay maamulka ssc khaatumo ayaa kulankani wuxuu yahay kulankii ugu horeeyey kaasi oo ay kaga arinsanayaan in xal loo helo caqabadaha ka dhasha mushkiladaha dabiiciga ah ee dalka ka dhacaya